waxaan joognaa degmada cadale ee garoonka shaqadu ay ka socoto ee diyaaradaha waxaa maantay soo booqday wafdi ballaaran oo hogaaminayo oo isugu jiro madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle mudane cali guudlaaw xuseen iyo madaxweynihii hore ee dowladda soomaaliyeed mudane sheekh shariif sheekh axmed wasiiro xildhibaano maamulka gobolka shabeellada dhexe maamulka degmada cadale dhammaan waxaan halkan maanta u nimiday si aan u booqanno ama aan u dhaydhayno xaaladda garoonka uu marayo runtii waxaa ka socota shaqo ballaaran waxaad arkaysaan ad idhiina ku aragteen hawsha ka socoto inay tahay hawl ballaaran waxaan rajaynaynaa garoonkani inuu noqon doono garoommada soomaaliyeed kuwo ugu macquulsan waxaan rajaynaynaa dadka soomaaliyeed garoomada ay ka faa'idaystaan mid ka mid inuu noqon doono gaar ahaan dowlad goboleedka hirshabelle